macalin yaxye macalin yacquub oo kamid a culimada gobolka hiiraan ayaa dhalinyarada uga digay isticmaalka abka wanig speed waxa uu sheegay inuusan u wanaagsaneyn dhaqaalaha iyo caafimaadka dhaqaalaha laga helana uu xaaraan yahay macalin yaxye macalin yacquub oo la hadlay radio beerlo ayaa dhalinta isticmaasho ugu baaqay inay iska ilaaliyaan isticmaalkiisa aaladan hadda soo kordhay ee one xbet oo dhallinyaradeenii ay aada ugu daateen iyo dadkani waaweynka intaba aaladaas one xbet waxay leedahay khasaare adduunyo iyo mid aakhiro marka koowaad horta aaladaasi waa xaaraam sharciyan waana khamaar qaabka loo cayaaro marka loo fiiriyo waa khamaar sharciyan oo inuu qofku wax dhigto laga cuno isagana uu cuno oo marka iyadoo raalliskageen xoolahaas lakala cuno waa baatil oo allahna subxaana watacaala qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay kuwa iimaanka laga helayo xoolihiinna baadil ha iskaga cunina lama ogola marka mana bannaano in xoolaha si baadil la iskagu cuno ilaa inay ganacsi yihiin maayn midda labaad ilaahay subxana watacaala suuratulmaa'idda wuxuu nagu sheegayaa inaan ka dheeraano oo ka fogaano khamaarti oo khamrigii khamaarti u ilaah israaciyey inaan ka dheeraano oo camal shaydaan oo qurun ay yihiin waxyaabaha marka xaaraamta ah marka dhibaatay leeyihiin adduunyo iyo mid aakhiro dhibaatada adduunye waxaa waaye camalkaada la aqbali maayo oo wax laga aqbalaya ma jirto qofka xaaraanta cuno ama la bisto ama xirto qof dhallinyaroo ku dhahay argeysa one xbedka ani waa cayaara wax kuma cuno laakiin waa kula bistaa nabiga calayhi salatu salaam wuxuu inoo sheegayaa nin ilaahay gacmaha kor ugu taaganayo oo xaaladdan ay ka muuqato haddana wuxuu xiran yahay iyo wuxuu cunaayo iyo wuxuu cabaaya ay xaaraan yihiin nabigu wuxuu yidhi qofka isaga sidee wax looga aqbalaya qofka marka marna lagama aqbalaayo hadduu xaaraan cuno wax camal oo laga aqbalaayo ma jirto salaad ha noqoto cibaado ha noqoto waa khasaare adduunye marka midda kale khasaare adduunyuu leeyahay waxaa ka mid ah in dad badan guryahoodii ay gadeen hanti badan ay ku baabi'iyeen oo ay geliyeen marka iyadana ay ku baabi'een marka dadkii oo markaa khasaare ay ku dhacay dad badanoo deganaay oo shaqaysan jiray xaalkooda uu fiicnaay oo waxaad arkaysaa nolol adag galay oo xaaladooda isbedeshay marka xaaraan waxba kuma siyaado ilaahay subxana watacaala wuxuu leey yamxaqu llaahu ribaa oo yirbi sadaqaat ilaahay waa baabi'iyaa xoolaha xaaraanta ah waa tirtiraa ilaahay subxaana watacaala marka qof walboo muslima dhallinyaraha waxaan ugu baaqayaa inuu ka digtoonaado khasaarada aakhirana waxay tahay inuu naar galayo qofka xaaraanta isticmaalo oo nabiga calayhi salaatu salaam wuxuu leey jir walboo markaa quutay ama cunay xaaraan naar baa u xaq leh inay markaa gubto marka ilaahay subxaana watacaala waxaan rajaynayaa inuu dhallinyarateena uu u furo uu u iftiimiyo meelaha xalaasha ah iyo maalkooda inay xalaal ku shaqaystaan oo wanaag ku shaqaystaan nasiib xumadan aragna maanta waxaa ka mid ah qof xamaali ahay oo shaqaysan jiray oo dhididkiisa cuni jiray waxaa arkaysaa iskaga har xamaaligii oo one xbet bes wuxuu ka hel ku xisaabtamaayo taa iyada marka waa nasiib darada maanta nagu habsatay marka one xbet khasaare adduunyo iyo mid aakhira waa leeyahay dhallinyarada waxaan ugu baaqayaa inay ka digtoonaadaan ilaahaygoodana ay ugu baqaan subxaana watacaala xaaraanta iska ilaaliya nabigu wuxuu yidhi aqulisamaanka waxaa imaan doonta waqti uu qofku u aabayeeli doono wuxuu cunaaya maxaalaanba mise waa xalaal meeshuu xoolaha ka kasbanayo tii inaan maanta taaganahay ayaad mooddaa qofkii asagoo waxan waa xaaraan ku dhahayo og ayaa haddana kusii dhacaya marka khasaare adduunyo iyo mid aakhira ayuu leeyahay dhallinyarta ilaahay ha ka baqaano xaaraanta iska ilaaliyaano in camalkooda la aqbalo cibaadadooda la aqbalo hadday rabaan aakhirana ay badbaadaan ha iska ilaaliyaan xaaraanta xoolo xaaraan waxba ku tarmayaan baraka adduunyana ma leh aakhirana cadaabaad ku mudanaysaa abka wanexbet ayaa caqabad weyn ku noqday dhalinyaro badan oo soomaaliyeed waxaana qaarkood ay xanuunna ka qaadeen markii uu lacago badan ka qaatay